xildhibaankan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalk ayaa si adag uga hadlay hubkii dhowaan lagu furtay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud isagoo ka hor hadlayay maalintii shalay golaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in milkiyadda hubkii lagu furtay cabudwaaq ay lahayd xukuumadda xasan sheekh maxamuud isagoona soo bandhigay cadaymo muujinaya in hubku lahayd dowladda federaalka anugu waxaan ka eegayaa angal kale mana dhaafsiisana hubka gebi ahaanba mas-uuliyaddiisa iyo milkiyaddiisa ma dhaafsiisanaan qabaa dowladda dalka ka talisa ama xukuumadda iyo fulinta annagoo tix raacayna faralkii iyo tallaabooyinka ay qaaday dowladda markay hubkaa dadku qabteen dadka deegaanka caabudwaaq ee ahayd maalinkii shan iyo tobanka bishan haddaan dib u jalleecanno tallaabooyinkii ay qaadeen dhammaan dowladda waxaan la soconnaa in hubka markay gacanta ku dhigeen dadka shacabka iyo deegaankaas degmada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug laga diray ciidamo nisa ah oy xukuumadda ama fulintu amartay taasoo ujeedku ahaa in hubkaa lagu soo badbaadiyo waxaa ka dambaysay in meesha ay ku dhintaan ugu yaraan labaatan qof oo labada dhinac ah taa waxaa sii raacay marka in afar iyo labaatankii saacadood ee ka dambeeyey maalinkii ama saacaddii ay dadku shacabka gacanta ku dhigeen hubka isaga uu geed dheer iyo geed gaaban u fuulay siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan ula xidhiiray isagoo sheeganaya inuu hubka isagu leeyahay kuna andacooreya in la soo daayo waxaa noo xaqiijiyey siyaasiyiinta gobolka iyo odayaashii dhaqanka ilaa maalinkii dambe ay soo baxdo warqadda wasaaradda amniga madaxweynuhu wuxuu ku andacoonayey inuu hubkan isaga leeyahay wax walba oo ku baxana loo soo celiyo maradana lagu dado isku soo wada duubay hadalkan ka soo baxay xildhibaankan ka tirsan dowladda federaalk ayaa imaanaya iyadoo dhowaan saanado militari lagu billiqaystay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaana mar weliba soo baxaya warar iskhilaafsan oo ku saabsan hubkii ay furteen reer cabudwaaq cidda iska leh ilaa iyo haatan waxaa su-aalo badan dul hoganaya ama ka taagan cidda soo gelisay hubka oo laga keenay waddanka itoobiya dowladda federaalk ayaa iska fogeysay lahaanshaha hubka waxayna sheegtay in iyadii itoobiya ay dhexdooda ka jirtay xasarado siyaasadeed taasoo sida muuqata aysan waxba ka jirin oo aanu keliya tahay hadallo madal hufa oo afkabaarkiisa ah